habeen wanaagsan halkan waa dalsan qodobada ugu waaweyn eed maqli doontaan waxaa ugu waaweyna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo safar ku degay dalka ruwanda gudoomiye-ku-xigeenka cusub ee amniga siyaasadda degmada kaxda oo xilkii la wareegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magacaabay xilal cusub ilaa afar agaasimo uu magacaabay ayaan idiin soo gudbin doonaa warar kale adnahanina waxaa ugu waaweyn maqdoon maxamed cismaan cumar oo maanta lagu caleema saaray magaalada muqdisho waxaa kaloo wararka idinku haynaa madaxweynaha galmudug oo booqday baydhabo wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn suuq ba-aan oo ka socda qase iyo iiraan oo aamustay iyo sidoo kale reer galbeedkoo si wuu u diyaargaroobay maraykanka oo diyaarada u diray israa'il
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maqal haboon habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u anbabaxay dalka ruwanda halkaasi uga qeyb galayo caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi madaxweynahaasi ayaa xilka hayay muddo ku siman afar iyo labaatan sano bool kagaame ayaa dib loo doortaya xaafadiisa caleemasaarka waxay dalkaasi ka dhacaysaa maalinta beriya oo ay taariikhda ku hastaysan tahay maalin isniina labaiyo tobanka bisha sideedaad laba kun afar iyo labaatana caleemasaarkan waxaa ka qeyb galaya madax kala duwan oo ugu horeyso madaxda dariska sida kenya iyo sidoo kale madax kala duwan oo adduunka ka imaneysa oo lagu casuumay madasha islamarkaasina lagu casuumay madasha caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halkaasi gaadhay si dirana loogu soo dhaweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamed iyo aadee caasimada kigaale ee dalka ruwanda waxaana uga qeybgeli doonaa caleemasaarka madaxweyne bool kagama oo afar iyo labaatan sano hogaaminaya dalkaas ruwanda ayaa hadda lagu tiriyaa dalalka afrika kuwooda ugu horeeya waxay kasoo dhaqaaqeen gudmudoob iyaga oo taariikh cajiiba dhigay islamarkaasina shacabkooda ay noqdeen shacab isku duuban colaadihii halista ahaa ee soo dhexmarayna ay iska ilaaween oo nabada qaateen caasimada ugu qorxoon adduunka anahdee afrika ayaa hadda ku taala ruwanda waana kigaali horumar ballaaran ayuu sameeyey ninka boolka gaamo dib loo doortay beri ayaana mar kale la caleema saaraya afar iyo labaatan sano ka badan ayuu dalkaas madaxweyneha sheekh maxamuud dad badan oo kasoo horjeeda siyaasadiisa sidoo kale dadka siyaasada oo durasa ayaa madaxweynaha waxay ku dhaliileen inuu iska dhaafo safarada tirabeelka iyagoo shacabka soomaaliyeed ay qaarkood gaajo u leedayaan islamarkaasina u dhimanayaan waxayna madaxweynaha ku booriyeen lacagta iyo kharashaadka balaayiinka gaadhaya ee safarada madaxweynaha ku baxda in loo weeciyo shacbiga soomaaliyeed sidii wax loogu qaban lahaa qodobkana intaan ugu gudubna saaxiibayaal markana aanu milicsanno ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xiliil cusub magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magacaabay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha deegaanka iyo isbedelka cimilada awqaafta iyo arrimaha diinta qoyska iyo horumarinta iyo xuquuqul insaanka iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha ibraahim aadan ibraahim nadaara waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta ibraahim nadaara ayaa waxa uu ka mid ahaan jiray xubnaha al-shabaab waxaana uu ka mid ahaa xubnaha maktabadda waxbarashada al-shabaab nadaara oo muddafo ka tanaasulay fikirka al-shabaab ayaa hadda waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya yuusuf cabdiraxmaan samatar waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maxamed bashiir cumar waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta iyo xuquuqul insaanka cabdulaahi jamaal maxamed waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyada iyo ciyaaraha bashiir waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda dhowaan wasaaradani haweenka anaada wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka oo magacii laga bedelay loona bedelay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaa dhowaan markii loo magacaabay tayo goobba waxaa si weyn ay u qabsadeen baraha bulshada magacaabistaasi hadalhayn badan ayayna abuurtay qodobkaana saaxiibayaal inta hadda nagu gudubno markan aynu milicsano gudoomiyaha degmada kaxa aynaahda gudoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga iyo degmada kaxda ayaa xilka la wareegay isaga oo munaasabad ballaadhan oo ka dhacday xuruntaasi lagu qabtay isla degmadaasi isceebono madaxweynaha galmudug axmed kaariye qoor qoor ayaa booqasho ku tegay magaalada baydhabo waxaana si diiran usoo dhaweeyey madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya qoorqoor ayaa baydhabo u tegay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta labada maamul islamarkaasina looga shaqeyn lahaa arrimaha amniga iyo sida oo kale sidii al-shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada koonfur galbeed madaxweyne qoorqoor ayaana si diiran usoo dhaweeyey madaxweynaha galmudug axmed kaariye qoorqoora madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu booqasho ku tagay baydhabo isagoo halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyey dhowaan ayo waxaa halkaasi ka dhacay dagaalo kala duwan oo al-shabaab looga horeynayo koonfur galbeed halka galmudug ay ka soconayeen dagaalada ugu badan ee al-shabaab dalka looga xoreynayo markana saaxiibayaal aynu eegno gudoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga degmada kaxda oo la wareegay xilka kadib markii munaasabad ballaadhan ay ka dhacday xurunta degmadaasi
degmada kaxda ee gobolka banaadir ayay xilalka kula kala wareegeen gudoomiyaha cusub ee amniga degmada kaxda iyo gudoomiyihii hore e munaasabada xilka ay kula kala wareegayeen labada gudoomiye ayaa waxaa goobjoog ahaa waxgaradka odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo marti sharaf kale odayaashii iyo waxgaradkii kasoo qeybgalay munaasabadan ayaa waxay ugu horeyn hambalyo iyo bogaadin u direen gudoomiyaha cusub iyagoona gudoomiyihii hore uga mahadceliyey shaqadii wanaagsaneed ee bulshadiisa usoo qabtay waxay xagagowshaan loo dhigi gudoomiyaha cusub ee degmada kaxda ee amniga maxamed shuqaale maxamed waxaan leenahay guddoomiye soo dhowow degmadaada ku soo dhowow deegaankaada ku soo dhowow dadkaaga ku soo dhowow waxaa dhex fidhida shacabkaadoo ku jecel ku rabo doore macnaha magacaabistaada raalli ka eh ku soo dhowow gudoomiyaha cusub guddoomiyihii hore cabdulqaadir cabdulqaadir nuur cusmaan maxamed gudoomiya adigana waa kusogootihaynaa ilaahay meel qayrqabta ha ku geeyo
mahadcelin kadib waxaa macnaha soo dhowaynaynaa oo gogashan quruxda badan ee qiimaha badan ay ku saabsan tahay gudoomiyaha amniga gudoomiye soo dhowow soo dhowow degmadaadii ku soo dhowow dadkaagii ku soo dhowow deegaankaagii ku soo dhowow aad iyo aad ayaan kugu hambalyaynaynaa gudoomiye waxaan leenahay ammaantaadii way noo dhiman tahay laakiin soo dhowayntaadaan joognaa waa ku soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol gooshaan iyo xafladan oo maanta meesha isugu nimid waxaa noo suurogeliyey alla subxaana wa tacaala intaas kadib waxaa ku xigo haddana gogosha sababteeda lahaa gudoomiyaheyna cusub qaybta degmada kaaxda gudoomiyaha amniga gudomiye ku-xigeenka amniga sababteeda lahaa waxaan rabnaa maxamed shuqaale gudoomiye maxamed shuqaale inaan kusoo dhaweyno gogoshaan gogoshaan iyo hadalkan iyo isku imaadkan aan qof ku dulmayno ma rabno inaan dad dhibaata ku gaarsiino ma rabno laakiin waa xaflad farxad iyo soo dhoweyn iyo baraaro iyo wada kulan iyo isu imaatan oo loogu talagalay in lagu wada shaqeeyo gudoomiye soo dhowow gudoomiye soo dhowow gudoomiye soo dhowow
waa salaamantihiin marti sharafta qaymaha ee qaaya badan leh oo meesha iskugu timid oo dhaqanka u badan oo u badan dad agtayna qaali ku ah xafladdan annagala soo qayb galay oo ka mid ah dadka meesha ugu sharaf badan kamida ka mid a aad iyo aaday u ammaano yihiin waxaan leenahay xafladda intaan dhihi rabnay aan dhihi raba raggaa hortay yidhay walaalkay gudoomiyaha amniga cabdiqaadir waxaan leenahay waa ku ammaanan yahay ammaantaasa u baahan in la wada sheego wixii uu meeshaan ka qabto waan ognahay Eh, guddoomiye amni oo soo maray oo ceeb ka tegay ama ceed ka tegana ma jiro kana sidoo kale waayey ammaan iyo bogaadin aan u haynaa guddoomiyaha amniga oo horuu shaqayhayay
markana aanu jaleecno nabdoon deeq cismaan cumar oo ayaa maanta loo caleema saaray guddoomiyaha guud ee dhaqanka mid ka mid a beelaha soomaaliyeed sidoo warkan ku faahfaahinaya waryahayga cabdulqaadir indheg xaflad ballaaran oo lagu caleema saarayay nabadoon maxamed deeq cismaan cumar maxamed oo ah guddoomiyaha guud ee golaha dhaqanka mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen wasiiro xildhibaano salaadiin odayaal dhaqan aqoon-yahano dhallinyaro haween iyo marti sharaf kale ayaa kulmisay salaadiinta iyo dhaqanka beelaha kala duwan ee soomaaliyeed iyaga oo goobjoog ka ahaa madashani caleemasaarka ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyihii hore ee golaha dhaqanka beesha maanta madashan joogta xaashi maxamed kulane
shan iyo labaatan sano ka hore aniga la ii doortay guddoomiyaha maanta ninka kale loo dooranayo anugu waa ka duqoobay shan iyo toban xibnood oo guddiyahan u ahaa guddoomiye shan iyo tobankiina sagaalna waa dhimatay shantii kalena meel bay yaallaan marka aniguna saasaan u duqoobay marka nin cusub baa maanta la duumayaa anuguna xilkan ku wareejiyey soomaalida meesha joogtana maraqaha ka aatay inaan anugu xilka ku wareejiyey intaasi kadib waxaa si isku mid a hadallada u qaatay salaadiintii kala duwanaa ee kasoo qayb galay madashan lagu caleema saarayey nabadoon maxamed deeq cismaan cumar maxamed oo noqonaya guddoomiyaha guud ee golaha dhaqanka beesha madasha isugu timaaday nin ugu cusub maaha waa nin aan naqaano waa nin shaqay jiray sidii iyo labalaab iyo ummadda soomaaliyeed oo markhaati looga dheer tahay nabadoon maxamedow waxaad dheer tahay soomaaliya maanta lagugu markhaateeyey waa ku soo dhowaynaynaa annagoo ku hadlayna afka odayaalka dhaqanka dhammaan waxaan leenahay allah kula garab galo xule waa ku kalsoonnahay inuu bahda isku wadi doono inuu maaragtay midnimada iyo nabadda uu ka shaqayn doono annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan si dhow ula shaqayn doonno garbo u ahaan doonno garab geli doono insha allahu tacaala si dhow aan u wada shaqayn doono eh, haddii ilaahay kuro maslaxadda caamka ummaddan ay leedahay mar kale waxaan leenahay nabadoone guddoomiye soo dhowaaw inuu noqdo mid beesha deeqa mid soomaali deeqa mid ummadda isku keena dushiisana ay ummadda deeqdo ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo
wax kalena waa ila sii jiraan oo igaarka aftigiisaa dhahay annaguna waxaan sugaynaa haddii ilaahay yidhaa nasiibkaayu ma xumbaa jirine hadday habarteer dhowdo dadka bugga ugu dambeeya waa waa nala soo jeri jire waa lagu soo jershe garabkaaga allaha galo maandhooba hana caadayn garabkaagana allaha galo taasi waa dardaaramkii midda xigta reer imaam nimanka la yidhaah annaga xaggaanya ma og tahay magacaan jira reer imaam la yidhaah ninka duubarna waa ku jiriyaa labadaba iyo ugaaskii la dhihi jiray maxamuud cali ugaas intaas suba salaamaan idinkaga wadaa waxay ninkii diriska u roon saaxiibka u roon islaamnimada u roon uma soomaali isu keeni kara furoon noqon kara allah kaa dhigo taasaan leeyahay waxaa kaloo kusii dara waxay tahay walaalow soomaali waad og tahay ninkii isu keeni kara soomaali waa ninka ilaahay soo diro ninkii la soo diray oo ilaahay soo diray ummadda soomaaliya isu keeni kara diriska isu keeni kara islaamnimada muujin kara allah kaa dhigaan ku leenahay gabagabadii waxaa hadalka qaatee nabadoon maxamed deeq cismaan cumar maxamed oo ah guddoomiyaha cusub ee golaha dhaqanka beesha madashani haddii arrimo cayr la tawalinaayo sida cayr ka dhigaana anuu noqona haddii cayr wanaajiyaan nin wanaagsan oo hoggaamiye fiicana oo qabiilka hoggaamiyaa noqona hadday xumeeyaanna nin xunaa noqona oo toban magacoo kala gaara leh had walba sida qabiilka i doortayo ay ka dhigaan ahmiyaddayda hadday yidhaahdaan odaygu waa yiliya ha la fuliyo hadday dhahaan odaygu waa soo jeediyey ha la yeelo nin way nin wanaagsanaa noqona hadday dhahaan waxa hadlaa waxay yihi beri dhawood wuxuu sheegaya waxay ahaayeen hadd eberaa noqona eber haddaan noqdon adinkuna eberaad noqonaysaan qabaa'ilkii soomaaliyeed waxay ogaanayaan inaad eber tihiinay ogaanayaan laakiin ma rajaynaayo qabiilkayga sumcad sharaftiisaan aqaanaa dadnimadiisaan aqaanaa dunta ka ku aasanaan aqaanaa inta meeshaas madarka ay soo taageen kabcidlaa iiga tegi maayaan war iyo waxyeelba waa ila garab taagnaanaya warkii habeena saaxiibayaal waa naga intaas mar kale intaan isu maqlayno nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel